waad mahadsan tahay maanta labaatan sano kadib afghanistan waa dal xor ah waxaana isaga baxay ciidankii maraykanka ee halkaas duulaanka ku joogay labaatankii sano ee lasoo dhaafay ee saacado ka hor ayuu askarigii ugu dambeeyey oo amerikaan ah isaga baxay wadanka afghanistan waxaana garoonka diyaaradaha magaalada kabul oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka soconayeen ee howlgallada dadgoraynta hadda si buuxda u maamulaya ciidanka imaaradda islaamiga ee afghanistan ee guutada sida gaarka u tababaran ee beder oo ah ciidanka gaarka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa gudaha u galay ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul labadiisa dhinac dhanka dadka shacabka ay ka duulaan iyo dhanka caskarigaba waxaana sidoo kale gudaha garoonka diyaaradaha magaalada kabul tegey oo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo halkaas kula hadlay warbaahinta waxaana mas-uuliyiinta warbaahinta la hadlay ka mid ah sheekh dabixullaahi almujaahid oo ah afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan wuxuu sheegay in dalka afghanistan uu darsi u yahay ee guud ahaan soo duuliyaasha caalamka iyo sidoo kale caalamka oo idil isagoona sheegay in labaatan sano kadib ay reer afghanistan ee guulaysteen islamarkaana shisheeyihii dalkooda duulaanka ku soo qaaday ay iska dhiciyeen oo ay iska saareen iyagoo allah casa wajalla kaashanaya dabiixullaahi almujaahid oo ka hor hadlayey tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee bedri ayaa waxaa laga dareemayey farxad aad u ballaaran ee ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee uu ka hor hadlayay iyagana takbiirsanayey waxaana jawiga uu ahaa run ahaantii jawi farxadeed oo sidan ah markii askarigii ugu dambeeyey oo amerikaan ah isaga baxay wadanka afghanistan bentagonkana uu ku dhawaaqay arrinkaas ee magaalada kabul waxaa ka bilowday dabaaldegyo farxadeed oo aad u waaweyn iyadoona markii dambe dabaaldegyadu ay kusii baaheen guud ahaan wadanka afghanistan rasaas ayaa cirka loo ridayaa waxaana dadka muslimiinta iyo mujaahidiintuba ay dareemayaan oo ay muujinayaan farxad aad u ballaaran magaalada kabul oo kale jawigeeda aad ayuu isku bedelay markii askarta maraykanka lagu dhawaaqay inay isaga baxeen garoonka diyaaradaha magaalada kabul ee kaabulna aanu ku sugnayn askari amerikaan ah mar qura rasaas ayaa isqabsatay waxaana dadka qaar oo xitaa aan ka warhayn ee khabarka ah in ciidanka maraykanka ay isaga baxeen wadanka afghanistan ay markii hore u malaynayeen rasaastaas dhacaysa inay tahay rasaas dagaal ama howlgal socda balse goor dambe waxay ogaadeen in rasaasta dhacaysa ay tahay rasaas dabaaldeg farxadeed lagu muujinayo waxaana anas xaqaani oo ka mid a mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga afghanistan uu barta uu ku leeyahay twitterka soo dhigay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo rasaas cirka u ridaya islamarkaana ee takbiirsanaya waa labaatan sano kadib oo aanu askari amerikaan ah iyo askari shisheeye aanu ku sugnayn wadanka afghanistan afghanistan oo idilna ay ka talinayso imaaradda islaamiga afghanistan oo sheegtay marar badanna ku celcelisay inaanay gorgortan ka gelaynin in maamul islaami ah oo shareecada islaamka dastuurkiisu yahay ka taagto wadanka afghanistan marka waa guul run ahaantii aad u weyn iyo maalin taariikhi ah sidaba uu tilmaamay afhayeenka maktabka siyaasadda imaaradda islaamiga afghanistan moxamed nuceym oo sheegay inay allah casa wajalla uga mahad celinayaan ee guusha weyn ee reer afghanistan usoo hoyatay labaatan sano kadib wuxuu sidoo kale sheegay in guushan ay leeyihiin guud ahaan muslimiinta caalamka isagoona muslimiinta caalamka ee uga mahad celiyey ee isgarabtaagga ballaaran ay u muujiyeen walaalahooda reer afghanistan oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ee dagaal jihaad ah kula jiray ciidanka maraykanka iyo xulafada nato ee wadankaasi ee duulaanka ku qaaday moxamed nuceym oo la hadlay mid ka mid a warbaahinta ee caalamka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
هذه اللحظة التاريخية هذه اللحظة الفارقة في حياة تاريخ في تاريخنا في تاريخ الشعب الأفغاني نهنئ هذه لجميع أفراد شعبنا ولقادتنا وللمجاهدين ولجميع الأمة الإسلامية هذه لحظة لا شك في أنها لحظة تاريخية تنوع البرقس التاريخي أه وكمدة تاريخ شعب كان أفغانستان وحان هم بليقار أدرينا شعب كان وقامياشان مجاهدين يرمان أمد مسلم كأه xaqiiqdii tani waa alberqsi taariikhi ah alla mahadii fadliga allah iyo guusha uuna siiyey kadib waxay guushan ku timid jihaadka ay galeen shacabkeenna laga soo bilaabo labaatan sano ka hor jihaadkan iyo halgankan wuxuu ahaa mid allah dartii ah waxaana lagu doonayay in lagu xoreeyo dalka afghanistan alxamdulilaah haddana waan gaarnay waxaan doonaynay oo ah inaan xorayno dalkeenna horay iyo haddaba allah ayaa mahad iska leh shaki kuma jiro in ilberqsiyadan ay yihiin kuwa weyn oo lagu farxo marka loo eego shacab weliba oo ka mid a shucuubta caalamka in badan allah ayaan u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa guud ahaan shacabkeenna sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan muslimiinta iyo cid waliba oo garabkeenna istaagtay kuwaas oo inagu garab istaagay hadal ficil iyo ducaa intuba جميع شعبنا وأيضا نشكر جميع المسلمين وكل من وقف بجانبنا سواء بكلمة أو طيب.
بحرف أو بدعاء أو ب- ب- بإخلاص نية آه، وأيضا لابد أن نقدم تهنئة خاصة لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم و- وأشلاءهم وأبدانهم رخيص- رخيصة في سبيل الله وفي سبيل آه، حرية البلد وحرية آه، استقلال الشعب إذا لا شك في أن هذه لحظة عظيمة جدا soddon iyo kowda agost labada kun labaatan iyo kowda oo maanta ah ayaa ku astaysnayd ee xilligii imaarada islaamiga afghanistan u qabatay in askariga ugu dambeeya amerikaana isaga baxo waddanka afghanistan haddii taasi ay dhici weysana waxay xilligaas imaarada islaamiga afghanistan ku hanjabtay in maraykanku uu la kulmi doono cawaaqib ee xun oo aad u adag ee maraykanka ayaana u muuqda ee mid ee ee hanjabaadaas si dhab ah u qaatay ee waddankana isaga baxay waxaana xusid mudan marka laga hadlayo garoonka diyaaradaha magaalada kabul in ciidanka maraykanka ay si ee, ee, degdeg ah ku baxeen oo ay kala cararayeen ee, run ahaantii garoonka ee, muuqaalkiisa guud ee, marka laga hadlayo waa mid isku dhex yaacsan ee, waxay ciidanka maraykanka burburiyeen ee, saanado hub ah oo halkaas ee, yaalay ee, waxaa kasii badan ee, gawaarida ay ka tageen tusaale ahaan waxay warbaahintu soo bandhigaysay ee, askari ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan oo kaxaynaya gaari xamar ah kaasoo ka mid ah gawaarida casriga ee dowladda maraykanka farsamayso ee waxayna ciidanka maraykanka uga tageen ee gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul gawaarida oo keliya maahan diyaaradaha ay ciidamada maraykanka ee ka tageen sarkaal ka tirsan wasaaradda bentagonka maraykanka oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in hubka iyo saanadaha militari ee kala duwan ee gacanta u galay imaarada islaamiga afghanistan ee lacag ahaan ee marka ee, la qiimeeyo lagu qiyaasayo siddeetan iyo shan bilyan oo doolarka maraykanka ee suurayso waa siddeetan iyo shan bilyan oo doolarka maraykanka ma ahan siddeetan iyo shan milyan taasi waxay ka dhigan tahay in saanad kala duwan oo hub casri ah iyo diyaaradaba ay ka mid yihiin ay imaarada islaamiga afghanistan ee gacanta ku dhigtay sarkaalkan ka tirsan ee wasaaradda dagaalka ee maraykanka wuxuu intaa ku daray in hubka imaarada islaamiga afghanistan gacanta ku dhigtay ee dowladaha caalamka tobannaan sano ay doondoonayeen inay ee, ka iibsadaan maraykanka hase yeeshee ee dowladda maraykanka ay diidanayd maadaama ay yihiin hub iyada u gaar ah hadda waxaa si lacag la-aan oo bilaasha ku qaatay imaarada islaamiga afghanistan inkastoo ay horeen wax ka qaalisin lacagta oo ah dhiigga kumanaan ruux oo muslimiin ah oo ku dhintay dagaalka labaatanka sana maraykanka lagula jiray ee waddanka muslimka ee afghanistan